sida lagu sheegay daraasad uu sameeyey macadka brookings in ka badan afartanka milyan ee arday ee amaahday lacagta marka la isku geeyo gaaraysa hal dhibic toddoba trilyan oo doolarka maraykanka ah ayaa ah jiilka koowaad ee ku dhashay maraykanka ee ka soo jeeda qoysaska ku cusub maraykanka maxamed cusmaan dheere waxa uu wax ku bartay maraykanka waxaana uu wax ka qoraa deymaha ardayda ee iskuullada waxa uu sharaxaad ka bixinayaa deymahan iyo sida loo amaahiyo ardayda deynta ay ardayda qaataan waa dayn ay bixiso dowladda federaalka ee waddankan maraykanka ayadaa noocyo kale leh qaarkood dadka danyarta loogu talagalay qaarkoodna qof kasta ay u furan tahay laakiin qof kasta oo doonayo inuu heerka sare jaamacadeed helo ama digriga koowaad ama digriga labaad waxaa u furan inuu deymo dowladda ka qaato oo qaarkoodna ay dowladda ay subsidize garayso ama ay ku caawiso intuu jaamacadda dhiganayo interest iyo waxaas ay ka cover garayso markuu qofka qalinjabiyana lacagti uu qaatay intuu jaamacadda dhiganayay iyo lacag loo dulsaar eh laga raba inuu dib u bixiyo one pointy five trillion bay maraysaa marka deymaha dhan la isku geegeeyo waxa ardayda maraykanka oo dhan ay qaadato ka badan afartan iyo dhowr milyan oo dadka maraykanka ah yaa deyman leh oo qaarkood toban sano shan iyo toban sano ka hor jaamacada ka soo baxay laakiin weli deymo lagu leeyahay oo dib u bixinaya lacagtii ay qaateen markay ardayda ahaayeen inkastoo ardayda ka soo jeeda qoysaska ku cusub maraykanka iyo qoysaska dabaqadaha hoose iyo dhexe ay deyntani u saamaxdo inay rumeeyaan riyooyinkoodii waxbarasho haddana ardayga ayay ku noqotaa culays dhaqaale marka uu shaqo bilaabo sida uu sheegayo fatxi aadam oo ka baxay jaamacadda george mason ee duleedka magaalada washington loonkan ku qalinjabiyey waxay gaaraysaa baara dhowr iyo soddon kun oo doolar so markaa graduate garaynkaas laga graduate ardaygu markuu qalinjibiyo xaggeed noloshiian ka bilaabi lahayn shaqadii la helo iyo dee familygii iyo dee ehelkaa dhisan lahayd saameyn weyn bay horta dee student loonkaas nagu qaatay waayo ka fikirkii ka fikirkii laga fikeri lahaa aqal dhaqasho shaqadaadii future dhisashadii intaasoo sanadu wax u soo baranaysay ayaa haddana maxaahada caqabeyn waxaa ku noqotay adigoo bixinaya shan iyo tobanka sano ilaa labaatanka sano oo dambaba diyuuntii aad intaasoo sannadood wax ku soo baranaysay oo ay dowladdu dib kaaga rabto madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa inta uu ku jiray ololihiisii doorasho waxa uu sheegay inuu cafin doono ilaa toban kun oo dollarka maraykanka ah oo laga cafinayo arday kasta laakiinse inta uu xafiiska joogay ma jirin wax sharci ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo gudbay labada aqal hodan xasan oo ka mid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee gobolka minnesota kana mid a soomaalida wax ku bartay maraykanka ayaan weydiiyey haddii uu jiro dadaallo socda oo dowladda federaalka iyo tan gobolka minnesota ay ku caawinayaan khafiifinta deymaha ardayda lagu leeyahay aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd mataqaanaa dad deyn lagu leeyan aniguba hadda kow ka ahay oo deyn fara badan laygu leeyahay iskuulka aan ku dhigtay in dadka laga cafiyo aad bay u wanaagsanaan lahayd laakiin waxoogaa waxaa moodaa isqaqoosi badan baa ka jira dimuqraadiga iyo republicaanku waa caqabaad weyn weeyaan dad fara badan oo waxaa jira dhalinyaro oo guryo gadan karin oo gaari qaadan karin oo maxaa yeeley lacagta lagu leeyahay deyntaa zaa'id ah bishii waxaa laga yaabaa in laga rabo ama kun iyo shan boqol ama laba kun oo dollar oo lacagtaa deynta ay dilbixinteedii marka hadda inkastoo inu waxba hirgelin laakiinse way jiraan mataqaanaa dadaal aad u fara badan ama ha ahaado local stateka minnesota ama ha ahaado aqalka cad dhinaciisa iyo dhinaca federaalka annaga hadda waxaan ku guuleysanay in sanad walba tuition increase oo lacagta waxbarashada korbay u korodhaa waxaan ku guuleystay sanadkan inaan freeze karayno tuitionka oo hadda labada sane ee soo socota stateka minnesota waxbarashada lacagteeda ayna kor u kordhin oo wax lagu darin taas keliyaan ku guuleysanay ta kale waan ku guuleysan weynay inaan ka kan ka kansal garayno even haddaan anagu baas garayno waxaan keliya un un un un mataqaanaa aan kansal garayn karnaa ama cafin karnaa ta stateka ta federaalka marnaba ma cafin karno marka waa in la helaa hal federaal oo oo dadkoo dhan dhalinyarada ama dadka yacni ardayda ahee lacagtan lagu leeyahay wada qaabilsan insha allah maxamed cismaan dheere ayaa sheegay inuu aad u taageersan yahay barnaamijka deynta lagu siiyo ardayda oo uu sheegay inuu yahay mid simaya ardayda ka soo jeeda qoysaska hodanka ah iyo kuwa qoysaska soo galootiga ah ee ay soomaalidu ka mid yihiin oo u saamaxaya inay isku jaamacad wax ka bartaan kaba soo qaadba qof dan yar aad tahay hooyadiisi abiyi ayna lacag lahayn aan iska bixin karin jaamacad haddii aadan inaadan dayn qaadanin aad aqoontaada aadan lacag ku bixinin jaamacad ma helaysid marka waa waa marka koowaade deymahan albaabay kuu furayaan jaamacadaad soo dhigan kartaa digriyaad soo qaadan kartaa heer baad xagga aqoonta ka gaari kartaa ayadoon cidna lacag ku weydiinaynin marka aad soo qalinjabiso shaqo wanaagsan badana waa la helaa dadka maraykanka waxaad waxaad barantay ku xiran tahay laakiin shaqo wanaagsan haddii aad heshid waxaas iska bixinteeda saa uma dhib badno waa lacag yar oo lacagta kusoo gasho un bil kasta aad ka goynayso laakiin dee waa seeftaas labada afla oo dhinacna waddooyin kuu furayso oo aqoonti kuu fudaynayso oo dad hooyayaashood iyo aabayaashood ay lacago u dhigeen oo laga bixinayo jaamacadihiibaad bay kuu sahlaysan aad la tartantid ama aad meelahay marhayaan aad kasoo baxdid bixinta deymaha ardayda lagu leeyahay ee heer federaal ayaa hakad kusii jiri doonta ilaa soddonka bisha sebtembar ee sanadkan sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban iyo saameynta daran ee ku yeeshay dhaqaalaha hase haatee waxaan la ogeyn tallaabada xigi doonta marka wakhtigaasi uu dhammaado